bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa cod aqlabiyadle waxa ay ugu doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo banaanbaxyadii ugu weynaa oo bulshada soomaaliyeed ay ku taageerayeen madaxweynaha la doortay ee qaranka soomaaliya ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada muqdisho iyo gobollada dalka madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kala hadlay bulshada soomaaliyeed ayaa ugu baaqay inay isdejiyaan isagoo ciidanka qalabka sidana ku dhiirageliyey xaqiijinta amniga shacabka oo ay u taagan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa waxa ay ugu hambaliyeeyeen madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool waddamada dibadda ayaa waxa ay iyana dhigeen isi soo baxyadii ugu ballaarnaa oo ay ku taageerayeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo ilaa iminka markii la doortay ay bannaanbaxyo ka soconayaan dalalka dunida oo ay soomaalidu ku badan tahay sida maraykanka iyo qaar ka mid ah waddamada yurub dowladaha maraykanka ingiriiska midowda yurub iyo sidoo kale qaramada midoobe ayaa waxay si wada jira ugu hambaliyeeyeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo allaha u naxariistee waxaa waddanka isutaga imaaraadka carabta ku geeriyooday madaxweynihii hore ee puntland cadda muuse xirse wararka dibadda ee warkayaga saaka aad ku maqli doontaan hadduu eebba idmo waxaa ka mid a maraykanka ayaa waxa ay shaaciyeen in waddanka yaman ay ku dileen horjoogihii hore ee ururka alqaacida usaama bilaadin nin saaxiib la ahaa oo ahaa horjoogo sare oo ka tirsan ururka alqaacida
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bisha labaad ee februari sannadda laba kun toddobiy iyo toban kusoo dhowaada warkii ofidsan anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa idiin soo jeedinaya baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa ay cod aqlabiyad leh ugu doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo oo ahaa ra-iisul wasaarihii xukuumaddii kumeel gaarka ahayd ee sannaddii laba kun kow iyo toban ayaa baarlamaanka soomaaliya labada aqal uu ka kooban yahay waxa ay ku doorteen cod aqlibeed leh isagoo ka guuleystay madaxweynaha talada haya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana sidoo kale wareegga labaad ula soo gudbay oo isaguna kami ka mid ahaa tartamayaashii isugu soo haray wareeggii ugu dambeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay doorashadiisa kadib ayaa waxa uu mahadceliyey labada gole ee baarlamaanka soomaaliya isagoo ku tilmaamay doorashadiisu mid ay ka dambeeyeen shacabka soomaaliyeed
waxaa leh dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay meel kasta ay adduunka ka joogaan waa bilaawgii guushaan waa bilaawgii midnimada soomaaliyeed waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka soomaaliyeed waa bilaawgii dimuqraadiyadda soomaaliyeed waa bilaawgii la dagaalanka musuq maasuqa waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhahda cor valiyu ama aasaas ii ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyaanu xafido inaan caddaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siinno aan caawinno in sha allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad inta taas laga gaarayo waa mahadsan tihiin soomaali ha noolaato soomaali ha noolaato soomaali ha midowdo waa mahadsan tihiin walaalayaal
madaxweynaha talada ka sii degaya mudane xasan sheekh maxamuud oo mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu kaga guuleystay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu ku baaqay in lala shaqeeyo madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo sheegay in soomaaliya ay qaaday dhabbihii xuriyadda iyo dimuquraadiyadda
oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa walaalkay farmaajo inaan dhaho hambalyo xilka allaha kugu guuleeyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay la garab istaago madaxweynaha cusub dalkuna horaha u socdo dimuqraadiyadduna horaha u socoto soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato dimuqraadiyadda iyo dowladnimada soomaaliya ha dhaqan gasho
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo isaguna ka mid ahaa murashaxiintii u soo gudbay wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya asa- ayaa isaguna waxa uu u hambaliyeeyey madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo dhankiisana ku baaqay in ay bulshada soomaaliyeed garab istaagaan madaxweynaha la doortay
geeddi socodkii doorashooyinka waxay ku soo dhammaadeen madaxweyne farmaajo inuu ku guulaysto maanta waa u hambalyaynaynaa waxaan u rajaynaynaa guul ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay waa cusub gasho walaalkay madaxweyne xasan shiikhna waa mahadsan yahay inuu maanta si furfuran oo farxad leh u wareejiyey xilkii waana la shaqayn doonnaa waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
daqiiqado kadib doorashadii madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa ka bilowday banaanbaxyadii ugu ballaarnaa ebed ee lagu taageerayey madaxweynaha la doortay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana sidaas si la mida la qabay gobollada dalka soomaaliya haddaba wariyahayaga sugaal macalin maxamuud ayaa waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday dadkii isugu soo baxay magaalada muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya
halkan waa bartamaha magaalada muqdisho oo ay isugu soo baxeen dadweyne aad u fara badan oo taageero u muujinaya madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo caawa baarlamaanka federaalka uu ansixiyey doorasho kadib markii uga guulaystay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dadweynaha oo isaga kala yimid degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho ayaa ku soo bannaan baxay waddooyinka waaweyn ee muqdisho iyagoo sacabo iyo geedo qoyan oo caleemo ah ruxaya waxaa sidoo kale qayb ka ah dabbaaldegyada gaadiid dadweyne oo aad u fara badan oo magaalada oo xirneed baryahan dadku ay aad u soo qaadanayaan islamarkaasna guud ahaan waxaa la wada furay waddooyinkii xirnaa intii doorashadu ay socotay
balyo mabruuq aan leeyahay madaxweynaheenna cusub maxamed cabdulaahi farmaajo allaha ka dhigo kii lagu xamdiyo maxamedkii lagu xamdiyo soomaaliya oo dhan isku keeno oo mideeyo waxaa aaminsana caaw canugii dhashay xitaa inuu mabruuq yahay ma fahamino waxaan u oomanin dowladnimo waxaan u oomanin dowladnimo xornimo maxamedka mideeyey allaha naga dhigo madaxweyne soomaaliyeed oo qaran ayaan hadda helnay asna waxaan leeyahay guushaan adag allaha la garab aniga waxaan kaloo dhahamay farxaddii aa iga badatay sida ruux ahaantii ah farxaddana ilaa iyo dabkaan ku tegey farxad kale maaha nin magacayga waa sacdi yuusuf axmed waxaan ku faraxsanaa maadaama oo codkeena shacabka noo noo oggolaadeen baarlamaankeenna maadaama na loo doortay maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku faraxsannahay farmaajo oo ku soo dhaweynaa farmaajo waxaan ku soo dhoweynay barmaajo oo ku dhinac istaagnay barmaajo dhaxan tiraahow dadkani way ku dhowrayaan aday ku dhawaaqayaan magacay waa siciid axmed xasan qaal caawa dareenkayga lama soo koobi karo caawa waxaad u malaysaa inaan xornimadii qaadanay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guul soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato magacaygu waa khadre maxamed xasan caaw farxaddeeda lama soo koobi karo maadaama uu mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu noo noqday madaxweyne madaxweyne waxaa ku leeyahay weelkaam ku soo dhawow farxad shacabka dhan aday kugu dabaaldegayaan waa u jeedaa waxaa meeshaan isdaba socda madaxweyne weelkaam afarta sano oo lasoo dhaafay muqdisho waxa ka dhacay waa og tahay madaxweyne weelkaam ayaa ku leeyahay waa ku salaama kusoo dhawow farmaajo dalkaagii dadkaaga caaw farxadda awgeed waa u soo bannaan baxna adaa kuu soo bannaan baxna kii dalkii magacii waa maxamed xuseen waxaa ka imid degmada yaaqshiid waxaan taagan afaafka hore madaxtooyada waxa ay keenay wadaninimo farmaajo waxaan faraa iyo ha noqon nin qabiil waxa taa nin qaran abaaraa dalka jiro waa og tahay degada cadow waa dhiibay baddii waa la gatay cadowgii dalka
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii isugu soo baxay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo xalay ilaa goor dambey ilaa goor dambe dhigayay banaanbaxyo ay ku taageerayeen madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo magaalooyinka gobollada dalka sida magaalada jowhar gobolka shabeellaha dhexe gobolka shabeellada hoose gobollada baybakool gedo jubbada hoose iyo sidoo kale gobollada dhexe ee soomaaliya ilaa waqooyiga dalka ayaa banaanbaxyadii ugu ballaarnaa ee xalay ka dhaceen magaalada beledweyne ayaa ka mid ahayd wariyaha iyaga cabdishakuur cismaan cali ayaa waxa uu ka warramaya bal banaanbaxyadii dhacay
tan iyo markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada xilka madaxweynenimo ee soomaaliya uu ka socotay magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaana lagu doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gudaha dalka iyo dibaddiisaba waxaa ka dhacayay dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo ay soo abaabuleen qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed magaalada beledweyn waxay ka mid ahayd magaalooyinkii xalayta uu ka dhacay dibadbaxyadii lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee soomaaliya boqolaal dadweyneha oo ku nool magaalada beledweyn ayaa iskugu soo baxay fagaaraha daljirka daasoon ee bartamaha magaalada beledweyne iyadoona dadweynuhu ay muujinayeen taageerada ay u hayaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya waxayna u rajeeyeen in xilkiisa si wanaagsan uu guto waxaana dhinaca kale bulshada qaarkood ay goobta ku soo bandhigeen cayaara hidahay dhaqanka ay soomaalida caan ku tahay oo ay u dabaaldegayaan guusha uu gaaray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo
xildhibaanyada shacabka soomaaliyeed ilaahay ama hadle ilaah ama hadale si fiicanay u dadaaleen shacabku soo u doortay u dadaaleen naf fiican oo dalka iyo dadka waxu qabanahay doorteen mahadu ha ka gaarto saasaan leeyahay farmaajo waxaan leeyahay farmaajo uu dalka iyo dadka soomaaliyeed u qabo sidii lagu doortay shacabku lagu doortay wax u qabo saasaan kugula ballama adigane dhammaan soomaali meel walba ee dunida ka joogto soomaaliya waxaa soo maray darad aad iyo aad u badan soomaaliya waagi hore waxay ahayd dal aad iyo aad u sarreeya oo kuwaala kale oo dunida ay ka dambayso shan iyo labaatankaa sano waxaa ku jirna burbur aad iyo aad u badan burburkan aan ku jirna ninkii ka bixin lahaa amba ninkii istaajin lahaa amba ninkii daadiyin lahaa waa maxamed farmaajo farmaajo waxaan kuu rajaynaynaa khayr iyo guul noqo mid dalka iyo diinta iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaco
dabaaldega waa la sugaayo biri horta ugu horreyn waxaan u mahadcelinayaa madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo afartii sano soo hadda aan joognay madaxweynaha noo ahay waa maasan tahay sida uu tanaasusay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ninkii farmaajo maanta qabiil kuma dooranin qaranimaa lagu doortay waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynena cusub maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo maanta ilaahay caawa waxaan u fadhinay xafladii doorashada waxaan ilaahay ka baryay inaan ku guulaysto madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo reer yira way kusoo dhaweynay waxaan ku rajeynayna guul
cabdishakuur aad buu u mahadsan yahay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliyana sidaasi lamida dadweynihii ee magaaladaas ku noola ayaa isugu soo baxay taageerada madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wariyaha iyaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa gaalkacyo isagana ka soo warramay
ummadda soomaaliyeed waxaannu aad ugu hambalyaynaynaa guushii lixaadka weyneyd ee uu gaaray madaxweyne ninka la yidhaahdo farmaajo farmaajo oo aannu u aragno ninka keliya oo soomaaliya dhibaatada ay ku jirto ka saari kara isaga oo hadda ka hor la arkay waxqabadkiisii haatanna ummadda soomaaliyeed codkeedii helay aad baannu u soo dhowaynaynaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed waxaan ugu hambalyaynayaa guusha ay gaadheen dadku madaxweynaha waxay ka filayaan maadaama uu horay u soo shaqeeyey oo la bartay shaqadiisa waxay ka filayaan inuu la dagaalamo musuqmaasuqa inuu wax ka qabto arrimaha bulshada dhammaan inuu noqdo mas-uuliyaddiisa nin ka soo baxa waxaan u hambalyaynayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo ah mudane hore loo soo tijaabiyey waxqabadkiisiina horey u soo aragtay shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay madaxweyne dad badan baa haween har iyo haween dacada kuu toogayey Ee, shacabkan waxay kugu taag- taageersanaayeen keliya waxqabadkaada hore loo tijaabiyey Een, waxaan kaa rajaynaynaa meesha laguu barto meel kasii sarraysa inaana geysisid waxaanu jecelnahay een, dhallinyarada soomaaliya haddaanu nahay inaannu ka waantowno tahriibkii iyo dagaaladii sukolle iyo wax qabyaaladii iyo waxyaabihii dhibaatada nagu ahaa maadaamuu noo soo baxay madaxweyne daacada oo dalka dadka danta diinta intaba haya waa daakinaadan waxaanahay shaksi reer puntland oo waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada ka dhacday madasha ee magaalada muqdisho ee lagu doortay musharax mudane يا مدحونا عصب فرماجو kii aan u oomanayn inuu keeni doono wuxuu noo ballanqaadayna uu ka dhabayn doono isbeddel baan u oomannahay kala qoqmaan kala qoqmaantaan ka soo horjeednaa
waxay hayeen qaar ka mid a dadka magaalada gaalkacyo wariyahayga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa ee, codadka ee, dadkaasi ee, mikrofoonka la dhex qaaday gobolka bakool ee koonfurta soomaaliyana wariyahayga maxamed cabdiraxmaan ayaa waxa uu eegayaa sida ay bulshada gobolkaasi ku nool gaar ahaan magaalada xarunta u ah ee xudur ay u soo dhoweeyeen madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kadib markii ay soo baxday in doorashada madaxweynaha ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu ku guulaystay mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaa durba ka bilowday degmooyinka gobolka bakool banaanbaxyo lagu taageerayo madaxweynaha cusub waxaana mar qura la maqlay dhawaaqa rasaasta oo meel walba ka dhacayso shacabka ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka gobolka bakool iyagoo soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee ay caanka ku yihiin gobolada koonfur galbeed soomaaliya shacabka ku nool degmooyinka gobolka bakool ayaa siyaabo kala duwan u soo dhoweeyey guusha uu ka gaaray madaxweynaha cusub doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho mar aan khadka telefoonka kula hadlay qaar ka tirsan dadweynaha ku nool gobolka bakool gaar ahaan degmada ceelberde qurac joome iyo magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool oo aan ku suganahay xili dadweynaha si ay dhigayeen banaanbaxyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee xilka loo doortay afarta sano ee soo socota waxayna dareenkooda ku aadan doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uga warameen warbaahinta qaranka soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah xisiisiin sheekh nuur xadaawe oo jooga degmada qurac joome ayaa waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u dirayaa madaxweynaha cusub maxamed cabdilaahi farmaajo waxaan kaloona aad iyo aad aan ugu hambalyaynayaa dadweynaha soomaaliyeed dhammaan inay taageeraan cabdigalad maxmed ibraahim waxaan ku noolahay gobolada soomaaliya gobol ka mid ah khaas ahaan gobolka bakool kasii khaas ahaan degmadiisa quraxjoome bal ka waranba dareenkaagii een doorashadan maanta uu ku guulaystay madaxweynaha cusub
waxaan u arkaynay si aad iyo aad u qiimo badan marka xiga waxaan u arkaynaa inuu yahay nin wadani ah dadka iyo dalka iyo diintaba intaba anfici doona haddii allah wadani ogolaado marka ka waran ee, dad siday usoo dhoweeyeen dadka shacabka ku dhaqan ee deegaanka qurac joome
si aad u qiimo badan oo aad iyo aad u qiimo badan ay usoo dhaweeyeen ilaa hadda cayaaraha hidii dhaqanka ah ka soconaya ilaa waa uu ka baridinayay doonaan waa iska maxmuud cabdiweli maxamuud beeriye ayaa la yidhaahdaa dareenkaayna aad iyo aad boqolkiiba boqol caawo waxaa weye damaashaad iyo maaragtay farxad aad iyo aad u tiro badan ayaan dareemaynaa ma garat abo raxmo cali geendha lay dhahaa alxamdulilah meeshaan joogno hambaliyo soomaali ha noolaato madaxweynaha kii jira oo nabad iyo xasanaad laga qaada laha ka dhigo aad bay masxarad ugu jirtaa dooro boqol laawalyoo eedisaag ahaa wali roogehe magaalada xuduraa rooge eedaanka faracsano isbedelka cusub eed iyaadan tayarsana haddii shacabka reer xudur ana madaxweynaha cusubo cabdulaahi farmaajo eed iyadan dhowayaan walina ku rajayaan anti is ku dhabay rajyadii oo lagu sugaayo isu ballan qaadi magaalay babaleere miday idinsaag oo ka nool harunta gobolka bakool ee magaalada xudur shucuurtee didhiibeedeedan hama asaysano oo kuwa la kooba kormee insheed bulshada ka nool degmada hudur maba eedeeda handhawaayane hambalayeene madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo magacayga waxaa la dhahaa samsul cabdirashiid xasan oo ku nool degmada ceelbardi waxaan ka qabanayaa waa la ciyaarayaa dadku aad bay u far dabaaldeg iyo dabaashaad iyo farxadda dadka dhan way joogaan magaalada dadka dhan madaxweynaha cusub dhinsuweynay muddo badan aan ka dhinsuweynay
waxay hayeen qaar ka mid a dadweynaha ku nool gobolka bakool ee koonfur galbeed soomaaliya haddaba madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo markii ugu horreysay radio muqdisho kala hadlay bulshada soomaaliyeed ayaa waxa ugu baaqay inay isdejiyaan ciidanka qalabka sida ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu ku dhiirogeliyey xaqiijinta amniga shacabka oo ay u taagan yihiin waxaana madaxweynaha hadalladiisa ka mid ah bismillahi raxmaani iraxiim horta allah mahad leh suurtageliyey inaan hadda inala hadlaayo iyo arrintii dhacday oo electionka ahayd saacado ka hor waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka jawaabay dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka shacabkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin taageeradiina buuxda oo aad mar walbaba aad taageerayseen waxaanse idin leeyahay shacab shacabka waxaan leeyahay wixii aad rabteen waad hesheen waxaad waxaad rabteen waxay ahayd dowlad idinka ah dowlad u shaqaysa shacabka dowlad ku dhisan shacabka dareenka shacabkana ku shaqaysa iyo rabitaanka shacabka shacabku way heleen dowladdiina rabeyn anigana waxaan qorshahaygu yahay in dowladdu ay noqoto dowlad shacab ah shacabka iyo dowladduna isku xirnaadaan oo la wada shaqeeyo dhinac walbaba hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto amniga ciidamada qalabka sida iyagana waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hawsha culus aad ku jirtaan ilaahay haydin fududeeyo sii wada hawsha aad ku jirtaan waxaad la dagaalaysaan aad usoo jeedaan maalin iyo habeenba qolada horarka ah ee al-shabaab ee caruurta laaya oo dadkeena laaya oo hantideena burburiya hawshiina sii adkeeya nabadgelyada ilaaliya waxaan jeclahay dhowaan inaan inaan inaan maaragtay khudbad dheer aan dadka soomaalida guud ahaan aan u jeediyo inta laga gaarayo waxaan shacabka weydiisanayaa in la sugo nabadgelyada xasiloonida laga shaqeeyo waad muujiseen shucuurtiina iyo taageeradiina waa dhab weeye waxaad rabteen dowlad dowlad wanaagsan oo danihiina ka shaqaysa maxaanku yidhaahdaa ammaanada ka shaqeysa cadaalad idin keenta taasna way timid waxaan idinka codsanayaa waad muujiseen shucuurtiina inaad guryihiina dib ugu noqotaan hadduu eebbe yidhaahdo mar dhowna waxaan rabaa inaan khudbad dheer oo faahfaahin aan ku faahfaahinayo barnaamijkayga barnaamijka barnaamijka maya waxaan odhan lahaa vishinka vishinka vishinka macnaha aragtideeda dheer ilan xukuumadda iska lahaan doonta qorshaha shaqee anugu waxaan keeni doonaa waxaa la yidhaahdo aragti dheer oo xukuumaddaasi higsan doonto waxaan ka codsanayaa shacabka sharafta leh ee wadannimada leh ee soomaalinimada leh inay dib guryahooda ugu noqdaan wixii aad rabteen waad hesheen waanad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo markii ugu horreysay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kala hadlayey ee dadweynaha soomaaliyeed madaxda maamulada dalka ka jira ayaa waxay ugu hambaliyeeyeen madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo guusha uu ka gaaray doorashadii madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee maamulkaasi waxaa ugu hambaliyeeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidaasi la mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble ayaa isagana waxa uu hambeliyeeyey madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo u rajeeyey guul iyo in ay la shaqeeyaan dadweynaha soomaaliyeed isagoo u ballanqaaday in dadka reer hishabeelle ay garab taagan yihiin madaxweynaha la doortay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed ayaa isaguna ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ee u hambeliyeeyey madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo ku baaqay in lala shaqeeyo
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlaya magaca eh, shacabka iyo dadweynaha reer galmudug dowlad goboleedka galmudug xukuumadda iyo dowlad goboleedka galmudug waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u jeedinayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed xildhibaanada soomaaliyeed iyo madaxweynaha cusub ee la doortay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo Eh, runtii waxaan dhihi karnaa waxay ahayd arrinta ayada ah arrin guuleed in broseskii doorasho ee muddada dheer socday uu kusoo gabagaboobay si guul ah uu kusoo gabagaboobay si eh, xasilooni iyo deganaansho ah uu kusoo gabagaboobay iyadoo dadka soomaaliyeed kulligood ayagoo garbaha is haystaa ay isku hambalyeynayaan kii guuleystay iyo kii laga guuleystaba intaba ay faraxsan yihiin inuu kusoo gabagaboobay aada iyo aada wax loogu farxa waaye waxayna tusaysaa dadka soomaaliyeed inay bisayl ay soo gaareen siyaasiyiinta soomaaliyeed ay bisayl soo gaareen shacabka soomaaliyeed bisayl soo gaaray wadanka xasiloonidii iyo deganaashihii inay runtii ay usoo socoto ayayna tusaysaa Eh, waxaa si gaar ah eh, aniga oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug runtii ii taabanaya eh, in eh, wareegii ugu dambeeyey ee doorashada ay isku soo hareen laba eh, murashax oo labaduba eh, dowlad dowlad goboleedka galmudug ka soo jeeda runtii eh, farxad gaar ah iyo dareen gaar ah ayay aniga iyo sh- dadweynaha reer galmudugba arrintaas ayadaa ay u leedahay Eh, aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee la doortay mudane maxamed cabdulaahi eh, Far- farmaajo waxaana ilaahay uga baryayaa inuu xilka culus ee loo doortay uu ilaahay la garab galo u fududeeyo mas-uuliyadda iyo xilka uu qaadayna ilaahay uu towfiiqda iyo wanaagga uu waafajiyo
waxau ahaa madaxweynaha galmudug mudane cabdikariin xuseen guureed jaalidaha soomaaliyeed ee ku nool wadamada dunida ayaa waxa iyana ay banaanbaxyo ay ku taageerayeen madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ka dhigeen wadamada ay ku nool yihiin gaar ahaan mareykanka iyo weliba wadamada ee midooda yurub iyadoo banaanbaxyadaas ilaa hadda lagu soo waramayo inay socdaan wariyahayaga ibraahim gudle isxaaq ayaa eegaya
waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo isbeddel doonka ah kuwa codkoodii isiiyey iyo kuwa aan codkoodii isiinin maanta xildhibaanada federaalka soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka soomaaliyeed kadib doorashadii madaxtinimo ee ilaa xalay soo gaartay ee ka dhacday magaalada muqdisho islamarkaana uu ku soo baxay mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo si rasmi ah xalay sideedii soddon daqiiqa u noqday madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya afarta sano ee soo socota waxaa soo dhoweeyey dadka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa soomaalida ku nool magaalooyin badan oo caalamka ku yeela ayaanan xalay seexan iyagoo shacabka isugu soo baxay laamiyada magaalooyinkaas si ay u muujiyaan dareenkooda farxadeed ee ku aadan guusha madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo magaalooyinka ku yaala dalka maraykanka ayaa ka mid ah meelaha soomaalida ku nool ay ku muujiyeen dareenkooda ku aadan guusha taariikhiga ee doorashada soomaaliya oo uu ku guuleystay maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana magaalooyinkaasi ka mid ah magaalada minneabolis oo gobolka minnesota ee dalka maraykanka ka tirsan iyagoo kula dardaarmay madaxweynaha cusub inuu xooga saaro horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee dalka la dagaalanka musuq maasuqa amniga iyo sidoo kale midnimada ummadda soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdi warsamey gudoomiyaha degmada lixaad ee magaalada minneabolis waxaana maanta rabaa inaan u hambaliyeeyo madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay baarlamaanka soomaaliya maanta ay doorteen lana dhaariyey xilkana la wareegay waxaana rajaynayaa madaxweyne farmaajo oo ah nin muwaadin maraykana sida anigoo kale inuu wax badan ka bedelo dalka soomaaliya iyo maamulkeeda
kaasi waxa uu ahaa codkaasi warkii wariyahayaga ibraahim guudle isaaq iyo u dambeeyey wakhtigii warka ayaa naga idlaaday waxaana xusid mudan in dowladaha maraykanka ingiriiska midooda yurub ay u hambaliyeeyeen madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wararkaasi oo faahfaahsan waxaad goordhow ku maqli doontaa barnaamijkeena faaqidaada wararka oo haddaba u diyaargaroobayo wariyahayaga cabdirasaaq maxamed faarax shiine waa cabdishakuur ali axmed oo idin leh nabadgelyo